degmada salagle ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa fagaaro ku yaala halkaasi waxaa lagu gubay waxyaabo isugu jira kuwa dhacay iyo kuwa mamnuucaad ah waxyaabahan ayaa lasoo qabtay ka gadaal markii howlgallo ay halkaasi ka sameeyeen ciidanka xisbada waxaana howlgalladaasi lagu soo qabtay raashiin dhacay daawooyin iyo waxyaabo kale goobta ayaa waxaa laga aqriyey qayb ka mid ah waxyaabihii lagu gubayey waxaad dhammaantiin boogsoontihiin ama aada la socoteen xamladii ahayd irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ee ka socotay guud ahaan wilaayaadka oo dhan gaar ahaan wilaayadan aan ku sugannahay ee jubbal wusta waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan soo gudbiyo waxyaabaha aad arkayseen ee gaadiidka ku raran ee muxuu ahaye toodberyahan howlgalkii socda lagu soo qabtay waxay isugu jireen laba qaybood qayb waxay ahaayeen waxyaabo dhacay oo daydkooda uu dhammaaday oo ummadda waxa weeye sumaynaya iyo qaybta labaad oo waxyaabo mamnuucad ah oo shareecada islaamka aanay ogoleen wilaayaadkana laga mamnuucay waxyaabaha dhacay ee lagu soo qabtay xamlada galabtana halkan hortiinaa lagu gubi doono waxaa ka mid ah buskud sagaashan xabo buskud birib siddeetan iyo lix xabo daawo tarakuwiin laba dhalo cabitaan soddon iyo laba kartoon bur lixaaf linac labaatan bokis xanja kuuskuus sagaal bokis malmalaado boqol toban iyo lix xabo bool baro toban iyo laba xabo xanja maastico labaatan iyo toddoba bokis baasta makaroni hal kartoon intaa waxay ahaayeen waxyaabaha dayskoodu dhacay ee kisbaayarka ah ee xamlada lagu soo qabtay qaybtoodaas waa waxyaabaha mamnuucaadka ah ee xamlada lagu soo qabtay waxaana ka mid ah bac sideed iyo toban kartoon maraqdigaad sideetan iyo lix xabo jijin steri waa jijimahan steriga la geliyey gaadiidka oo calanka gaalada maraykanka uu ku sawiraa hal xabo jijimaha gacmaha la gashado ee calamada gaalada ay ku sawiran yihiin laba boqol iyo sideed xabo moobeyl tagno soddon xabo moobeyl skreen toddobaatan iyo toddoba xabo saraawiil waa surwaaladii jeemiska ahaa lixdan iyo afar xabo wabilaahi tawfiiq walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxa ay si buuxda uga dhaqan gashay xamladii ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo magaceedu ahaa irshaadil ummah ilaa sabiili rashaad dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale degmada saakow loogu gubay waxyaabo dhacay iyo muqaadaraad noocyo kala duwan leh iyadoo degmada salaglana ay ka mid noqotay deegaanada walaayada jubbada dhexe ee sida rasmiga ah uga dhaqan gashay xamlada